بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بقى مهد مركة كوبات مرلبات waxaan u mahadnaqayaa guud ahaan qaranka jamhuuriyadda somalilan mas-uuliyiintiisa ka socota ee halkan ku sugan iyo bahda saxaafadda iyo dadweynaha kale ee reer somalilan ee ka soo qayb galay soo dhoweynta mujaahid cabdikariin aan ku soo dhoweynayno waad mahadsantihiin wakhtigiinna qaaliga ah iyo juhdigaad ku bixiseenba waan ka mahadnaqaya anigoo ku hadlaya magaca dhaqanka iyo magaca golaha guurtidaba waxaan ku soo dhoweynaynaa mujaahidka dalkiisii hooyo iyo dadkiisii intaba waannu ku soo dhoweynaa waa dal soomaaliyeed soomaali meel kastoo joogtaba sidaa barasaabku sheegay qalbiga iyagu wuu u furan yahay waa soo dhowaynaynaa kalgacayl baan ku soo dhowaynaynaa walaalnin baannu ku soo dhowaynaynaa wanaag baannu ku soo dhowaynaynaa adiguna waabaad ka xag jirtaa mujaahid oo jaar dhow dhow dhow baynu nahay oo laba waddan oo aad isugu dhow dhaqan iyo dhalashaba wadaagana waynu nahay waananu ku soo dhoweynaynaa ugu dambayn waxaan leeyahay waxaannu kaa tacsiyadaynaynaa xadhiggii gardarrada ahaa ee ugu dambeeyey ee lagugula kacayna waannu kaa tacsiyadaynaynaa mujaahid cabdikariin ilaahay kaa soo saarayna waanudhacday ee laguu geystay ee dadka aad ehelka filaysay ee aad soomaalinimada filaysay ay kuu geysteen waxa taasi ay caddaynaysaa inaanay jirin wax la yidhaahdo dawlad soomaaliyeed oo ummadda soomaaliyeed oo dhan ka dhexaysa inaanay jirin bay taasi caddaynaysaa waxa weeye annagu lixdankii ayaannu soomaalinimo iyo kalgacal iyo annagoo wadna aanu tagnay soomaaliya wixii nagaga soo dhacay iyo dhibaatadan aan kala kulannay waad la socoteen maantana taa cabdikariin qalbidhagax ku dhacday waxay muujinaysaa in xukuumadda ka jirta muqdisho inaanay ahayn xukuumadd soomaaliya ay tahay xukuumadda koonfurta soomaaliya ummadda soomaaliyeed magac ummadda soomaaliyeed marka la yidhahdo ama qowmiyadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya inay kala duwan yihiin bay taasi ku muujinaysaa waxaanu ku leenahay halkani waa somalilan ummadda soomaaliyeed cid kastoo timaada waanu ku soo dhowaynaynaa waa dalkoodii aad iyo aad baanu uga xunnay wixii kugu dhacayna waxaan rajaynaynaa intaad halkan hargeyso joogto inaad wax badan oo kugu soo dhacay aad ilaawi doonto
dhammaantiin aad iyo aad baan idiin salaamayaa ee xubno ay ka yihiin ugaas cabdirasaaq ugaas iyo axmed xaashi cilmi in ay maanta somalilan ay soo booqdaan sidan ballaadhanna loo soo dhoweeyo sideedaba wasaaradda arrimaha dibadda iyo xidhiidhka caalamiga iyo diblomaasiyiinta ee ka hawlgala waddammada dibaddu waxay u taagan yihiin sidii ay xidhiidh u abuuri lahaayeen cadaawadda iyo colaaddana ay u yarayn lahaayeen marka ta keentay cabdikariin waddanka waa taa cabdikariin isaga ayaa goostay inuu somalilan yimaado socdaalkiisa uu doonayo inuu dhul badan ku marana uu somalilan ka bilaabo runtii massajka aannu maanta diraynaa waxaa weeye cabdikariin ow hargaysa ma aha meel lagugu dulmiyayo waa meel sidaa lagugu soo dhowaynayo dhulka kalena way kaaga duwan tahay waayo adiguna waxa aad dooratay inaad socdaalkaaga ka bilowdo somalilan ma noqon doonto dhul kale oo lagugu dulmiyey hargeysa hargeysa waxay noqon doontaa meel si wacan lagugu soo dhoweeyo hargeysa waxay noqon doontaa ama somalilan oo dhammi waxay noqon doontaa meelaad dadka aad ugu tagto aad la sheekaysato la fadhiisato wax isdhaafsataan cabdikariin sidaynu ognahay iyo wafdigiisu waxay ka soo jeedaan deegaankan etoobiya ee aynu walaalahanahay ee aynu isugu dhownahay deegaankaa aynu walaalaha nahay ee aynu isugu dhownahay xil weyn ayaa inaga saaran labada dhinacba maxaan u celinayaa dhammaanteen rabbi subxaana wa tacaalaa oo noo suuro geliyey arrin aan in badan ku hamiyeynay oon ballan qaadnay oo ahayd kadib xabsigii aan ka soo baxanaya xaqdarradii ummadda soomaaliyeed kacdoonkeedii guud ahaan sida ay u garab istaagtay qadyaddii sida ay uga xumaatay dhibaatadii gaadhay sida ay hiil iyo hooba aynan ugu kala hadhin sida qalbigeedii iyo caqligeedii iyo dhaqdhaqaaqeediiba ay ugu mideeyeen aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa marka koowaad waxaan mahad u celinayaa rabbi subxaana wa tacaala noo suurageliyey arrin hadda ka hor aan sheegnay xabsiga markii aan ka soo baxay bishii julaay siddeeddeedii oon ballan qaaday inaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto aan soo salaami doono aanu mahadcelin doono meeshaan ka bilaabi doonana ay noqon doonto somalilan caasimaddeeda hargeysa aad baan ugu mahadcelina rabbi subxaana wa tacaala taa noo suura somalilan xukuumadda xisbiyada mucaaradka ah culimaa udiinka counsilka ii sheeg golaha deegaanka maayirka cid walba dhallinyarada salaadiinta dhaqanka bahda saxaafadda ayadoon loo kala hadhin sida ay noo soo dhoweeyeen iyagoo intaasuba shacbigii wakiilka ah sidaa quruxda badanay noo soo dhoweeyeen ay qorraxda ugu taagnaayeen ilaa aan ka soo gelaynay eerboodka ilaa saaka iyo xalay anugnahay inay ku jireen runtii tabaabushe iyo u diyaargarow inna loo soo dhoweeyey si ciisi iyo sharaf iyo walaaltinimo iyo karaamo leh aad baan ugu mahad celinayaa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa walaalayaal daqiiqada kuma soo koobi karno inaan idin dhahno waad mahadsantihiin waxaynu isku leenahay abaal wakhti dheer shaqayn doona hiil iyo hoo sidoo kale waxaan idinka sidaa salaan aad iyo aad u baaxad badan jabhadda waddaniga xoraynta ogaadeeniya guddoomiyaheeda admiraal maxamed cumar cismaan iyo xogayaha guud ee jabhadda cabdiraxmaan sheekh mahdi maadey oo ayaguna u diyaarsan maalmaha soo socda inay soo booqdaan somalilan hargeysa ay iman doonaan iyo waxay ku dari karaan oo kale sidoo kale wuxuu noqon doonaa kolley dhaqdhaqaaqoodaas mid aad aad ula socotaan waxaa u qorshaysan inay guud ahaan ay ummadda soomaaliyeed oo walaalaha ah oo qadiyaddan aad u taageertay inay u mahadceliyaan wadaagaan wixii hiil iyo hoo iyo iskaashiya waxaynu nahay dad walaalaah oo dan walba ay ka dhaxayso yaynu nahay hadalladeenna dib baannu dhigan doonnaa intooda badan aad iyo aad baan walaalayaal idinku mahad celinahayaa dhammaantiin u malayn mahayo hal qolo oo magac lahayd oo meeshan ka maqan inay jirto ma aqaan inay sooraan iyo jawaan joogaan laakiin intii kale oo dhan way joogaan golihii guurtiga oo runtii isaguna golo tala badan ahaa golaha wakiilada shacbiga ool aan isku darno waxoo dhan iyo intaan carabka mariyey dhallinyaro bahdiina saxaafadda guulaysta waad mahadsantihiin